kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno iibsiga waxyaabaha aan loo baahnayn iyo dhibaatada ka haysata qoysaska soomaalida qaar inay iska daayaan dhibaatada qoysaska soomaalida qaar ka haysata in ay joojiyaan bixinta kharashaadka aan loo baahnayn ay kusoo iibsadaan waxyaabaha aan looga baahnayn guryaha ayaa noqotay dhibaato ay dareemayaan qoysas badan staahil salaad jaamac oo loo yaqaana sabaax oo hooyo degan gobolka minnesota waxaana ay ka mid tahay waalidiinta ay dhibaatadaasi haysato marba marbay kasoo daraysaa xaajada hadda marka lagu jiro waa markii ugu darnayd maxaa yeelay shaabinka xaggiisa maaragtay gabar kasta khaasatan aniga waxaan joogaa maraykanka maraykanka gabdhaha ganacsadoo dhan ilaahay kheyr hasiiyo gabdho badan ayaa magac lahaa jiro hadda oo ganacsadaan oo ka ganacsadaan sida dhaarka kareemooyinka alaabo badan siiba kareemooyin u badan oo iyo dhar ay magacyo ayagu ay leeyihiin kusoo qorteen dharkaas marka waxay samaysteen gabar kasta waxay samaysatay snapchat snapchatkaasaa maaragtay waxaad kala soconaysaa adoo sariirtaada saaran baad meeshaas waxaad arkaysaa bokiskiyo hadda soo degay dubay ka yimid ama china ama meeshuu rabaa ka imaado oo la furfuraayo wow saakada ayagaaba kuu gashanayaba dukaanka ku dhexdhex socdaanba yaa intaasoo kaladaa ka timid soo yaaca yaan lagaa dhamaysanin yaa intaasa gadaynaa maxay hayd waxaa laga yaabaa waxyaalahaas markaasaad adigiyo waxaad leedahay waryaan lagaaga horumarin soo gado waa soo gadanaysaa waxaa soo gadanaysa waxaa laga yaabaa lix iyo toddoba iyo sideed ka badan oo aan bacdooda ku jiraan baaba guriga yaalaba to daawooyinka sidoo kale waxaa lagu leeyahay taas isku day taas kareenkaas kaleeto waa harbal waa saan kiimika kuma jirto yaa wuxuu kaa dhigaya glowin saan uu kaa dhigaya markaasaad waxaas leedahay wow kareenkan kalena isku fiiri kan kale isku fiiri waxaa laga yaabaa shan iyo lix kaloo aada furin inaysan guriga kuu taalaba maxay hayto markaad taa kasoo gudubtid waxaa kaloo jirto ilmaha ilmaha sidoo kale dukaamo cadaan leeyahan ka adeeganaa waxay ku leeyihin xaraashaa jiro ya markaase waxay ku qorayaan markii marna waa qaboobo marna waa kuleylo markii hadda oo kuleylaha laga baxaayo kaleeto qabowga soo galayo kale waxay ku dhahayaan eighty percent af tabeelayaalay dhigayaan markaasaa maradii waxaa lagu leeyahay awalba waxaa la gadaya sideetan dollar hadda waa soddon aa lagu leeyahay markaasaad waxaa isleedayaan lagaa dhamaysa sidii wax waalan baad ugu guranaysaa maxay ahaato baabuurka ajiidaysa waa gadanaysaa alaabtii gurigaa geenaysaa cunug kasta awal baa waxaa u taala lix joog san joog waa xarinaysaa waxaa leedahay nagasti yeeraa qaadanaysiinay meeshaas geli nagasti yeer cunug waaba ka weynaadaba alaabtii bacdeediina ku jirta markay guryaha kusoo guraan adeega faraha badan ee uu dharka ugu badan yahay waxaa haddana ay qoysaska dhibaato ka qabsataa sidii loo kala maarayn lahaa maadaama aan loo baahnayn oo aanay jirin cid isticmaalaysa guryihiina ay ciriiri ku hayaan waxyaalaha oo noogu daran ee na heesta hadda waxa waaye markaad dharkii soo godno soo godno maxay ahaato saakooyinkii xijaabadii cabaayadihii kabahii dumarka boorsooyinkii wixii o dhan markaad soo godno ma bedelayaan ma dhammaanayaan markaa tiradiibay ka bateen gurigii meel laga geeyo maba lahanbo markaa istiraahdid dukaamada cadaankaoo kaleeto alaabada lagu sadaqayso ku sadaqayso dharkeenan oo muslimka soomaalida qaataan maba qaataanba dharkaas marka haddaa istira africa u dhiib uma dhiibi kartid oo meel la geeya malaha qofkii baxayaba laba boorsi waxa quley labadiisii boorsa isagaba ka badan tahay marka dhibkaas wuuna haystaa runtii iyo weli wixii aan soo gadayno oo haddana meel la geeyo lahayn ilmaha dharkooda waxaan sameynaa wixii oo cusub oo markaas cusub meesha lagu sadaqaystaan geynaa faadimo maxamed waa hooyo degan magaalada colombos ee gobolka ohaayo waxa ay dhibaatada iibsiga waxyaabaha aan baahida looga qabin qoysaska kala mid tahay ee staahil hase ahaatee iyadu teeda uma badnaa xagga maryaha iyo kabaha ayaan dhaxdaa intaan tegay dukaanba waxaan soo iibsaday darsin maxaan ku yidhahdaa cadara ah marka waxaa igu waxa dhacday darsin anoo soo iibsaday daraa toole ayaa waxaan tegay dukaan shalay toole anoo maamo wax ii dirsatay kasoo qaadaya deetana dukaankii tegay waxaa kudhe habar yar hee waxba ka gadanaya cadadii waxaan ka gadanaya unsi waxaa iyaga soo diraan ka gadayay deetana waxaan arkay cadarkii iyo kareemkiisii wixii iswada watay maamada ka sheekeynaysay deetana waxaan ku idhahdaa habar cadarkan waan jeclahay maxaa haysaa kareemkiisi miyaa haysaa waxay ku tiri maya ma hayo deetana waxaan ku yidhi waayaha bal isaga ma kan bisaaba ka haray igu tiri cadarkan isaga bis baaba harayba ma isaga keli baa haraha keen baa ku yiri ma garatay waa soo qaatay hadda ogow daraadan darsin aan soo iibsaday ayagoo badan oo isaga uu ka mid yahay aan soo qaatay waan soo iibsaday laakiin uma baahni dee baaha iimaysa haynin caruurta qaangaarka ah ee qoysaska ayaa iyagana dhinacooda suuqyada kasoo gura alaabo ay iska jeclaadaan laakiin aanay baahi u qabin kuwaas oo ay ka mid yihiin galalka teleefoonada la geliyo oo ay jeclaystaan in ay marba mid kii hore ka duwan ku bedeshaan teleefoonadooda sida ay faahfaahinayso xaliime axmed siciid oo joogta magaalada boosaaso waa run oo dhalinyaradu waxyaaba guriga u yaala hadday noqon lahayd gal teleefon hadday noqon lahayd teleefonka laftirkiisa erafoono saacado inay iyagoo haysta oo guriga u yaala inay mid kale soo iibsadaan taasuna baahi ma ahan keenaysa yani wixii habda moral cusub baa soo baxayo qof waxaan jeclaysanana ka dhalinyar ahaan inaan helno annagoonan mararka qaarkood ka fakarayn waalidiinta inay noo quuraan waxay helayaan aysan heleen markuu dhalinyaradii asaagiisa hayo kale qofka dhalinyarada kale u arko iyagu wixii haysta isaguna haysan wuxuu jeclaysanayaa isaguna in maaragtay isaga ama iyada waxay jeclaysanayaan inay iyaguna dadkaa lamid noqdaan oo habdo wixii ugu dambeeyo cusbaayo suuqa soo galay iyagoo haysta marka horeba inay iyaguna helaan waxaaba laga yaabaa inaan dib u isticmaalinba oo guriga iska yaalaan oo kuwa kan aanan ku mashquulsana hadhowna kuwa kale markay soo baxaan kani wuxuu tagayaa kuwa hore lacagta aad waxaa gelinaysa waxaa laga yaabaa inay ku qabato wax intaa kasii fiican laakiin oo qofka markaas u caddahay muxuu ahay waxaas uu rabo waqtigaas la taagan yahay istaahil salaad jaamaac sabaax oo ka mid ah hooyooyinka ay dhibaatada ka haysato sidii ay isaga joojin lahaayeen iibsiga agabyada aan qorshaha ugu jirin balse ay ka aragto iyagaoo la xayeysiinayo snabjad iyo shabakadaha kale ee internetka ayaa qabta in qoysaska ay la gudboon tahay inay dib u xisaabtamaan doorta mar kasta markii wax la isweydiiyaa soo xasuusanaysaa inaad qaldan tahay waxaan dhihi lahaa aan iska dayno waxyaalaana u baahnayn maaragtay aanan gadanin wixii loo baahan yahay aan gadano ana ugu horeeyo aniga maaragta aadaan u shoobin garaystaa runtii waa iska soo gataaba aad saa-id markaasaa hadhowtana maaragtay kala aruurintoodii kala hagaajintoodii aada u badan talooyinka khubarada dhaqaalaha waxaa ka mid ah in qofku ka fogaado in uu adeeg doonto in allaale iyo intii uu kari karo sidoo kale uu qofku iska xiro websaydyada mar kasta usoo dira xayeysiimaha ku khasbaya in uu iibsado shay uusan u baahnayn in qofku u adeegsado lacagtiisa waxyaabaha kale ee uu sida dhabta ah ugu baahan yahay iyadoo uu qofku liis ku qoranayo inta shay ee uu u baahan yahay dhar cunno iyo waxyaabo kale ka hor inta uusan guriga ka bixin intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno waxaa dhammaantiin aan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo